boqolaal beeraleyda beledweyne ayaa wajahaysa abuur laangureed markiyo waayan meelyo deyn iyo maalgelinyo ku helaan wayna tanyaho sandhig ka korte walhasaarowka beero gobolka hiiraan cabdiasiis axmed adow oo ku mid a beeraleyda beledweyneya sheegay in haddii lagu kaalmay waayo abuurka beero iyo hoosandhig korta walhasaarowka beerasho cabdiasiis yaweyba uu sheegay in saddex mar uu shaqo saari taasaytoo sababagnagate fatahadowgii kudhihi beledweyna wallaahi xaalada beerteyda waa alxamdulilaah biyihii waa ka baxeen inkastoo fatahadan dhibaato ay geysatay hadda geediniyaa ka baxay oo aa ujeediin oo dhibaato badan geeyey haddana beertii on qarash hore u geeyey iyo fatahadan dhibaato geysatay hadda marka wallaahi iyadoo qaleelaan waxaan ku abuuran ugu haysan hadda marka alxamdulilah hadda kole biyi waa naga noqeen koley waxuu ilaahay keeno waa alxamdulilah shukr bcaalamiin laakiin waxaan dareemayaa culeysyo badan oy dhibaatada fatahaadaha noo geysanayso inta badan laba sano gudaheeda waxaan khasaaray saddex mar aan khasaaray taasna waxaa keenaa fatahaadahan iskadaba isku xigo waxaa dhacday fasalkii horeaan hadda ay goynaysa beerteyda goyeysa waxaa ku dhacay dalagaa ku abuurnaay biyihii horaa gooyey ninkiina aan alaabtan iyo waxaan abuurka iyo waxaa kasoo qaadi jirna fasalkaana waa iga gooyeen fasal kalean kusiinaan dhahay haddana khasaare kale ay ugu dhacay tii anoo labadii khasaare qabo haddana mid kale ay ugu dhacday marka wallaahi fatahaadahan khasaare baan inoo geysteen dalagaya badan waa khasaareen hadda ninkii koley aan wax ka qaadi jiri wejiaan uga taga malaha oo qof aad ballimisay qof weyn oo ballan qaadaa tahay amar ilaahayna wuu dhacay laakiin xoogo waxaa isleeyahay wejiga ka dadba kole inaan waxaan dareemaa kole culeyskaas kadib inuu fadooda imaanayo laakiin dadka beeraleyda dhibaatay qabaan dalagaad abuuray qarashaa gelina shadaala kaa galaa shaqaalaa kaa baxaa dalagii markaa markaas aad leedahay faa'iida fiicana helay wax laguleeba iska dhiibeysaa biibaxaa imaanay dalagiiyo beynay marka dhibaatadaasa aad saaman igu yeelata marka in xilliga haddana aan abuuran wallaahi culeysay u noqota ilaa ninkii weji uga tagoon abuur ugu qaata male